wanaagsan dhegeystiyaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada warka subax ee dalsan qodobada ugu dooranno waxaa ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay tirada xujayda sanadkan ku geeriyooday xajka intii ay gudanayeen acmaasha ama waajibaadka xajka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo kormeer ku sameeyey goobaha loo diyaariyey in lagu qabto maalmaha munaasabadaha kowda luuliyo iyo sidoo kale lixiyolabaatanka juun wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo sheegay midbayno qaabdhismeedka maamul iyo hannaanka shaqo ee wasaaradda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ka socda caasimadda muqdisho soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay dhiggiisa dalka jabuuti
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa khamiis labaatanka bisha juun dulmarka warkayga ayaad maqasheen markanse u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka faah-faahsan aanu ku biloobay dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday tirada xujiyada soomaaliyeed ee ku geeriyooday dalka sacuudiga intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka iyadoona sidoo kale wasaaradda diinta iyo qaabta xukuumadda federaalk soomaaliya oo dowladda arrimahaasi wakiil kaga ah ee sheegtay in lix xaaji ay geeriyoodeen saddex rag iyo saddex dumar ah sida uu sheegayo mid ka mida mas-uuliyiinta ka tirsan wasaaradda arrimaha diinta iyo qaafta
xaaji weeye saddex dumara iyo saddex raga ayaa geeriyooday tirada dhimatay xujada soomaaliya ilaa hadda ka geeriyootay waa lix xaaji weeye saddex dumara iyo saddex raga saddex dumara iyo saddex raga ayaa geeriyooday xujadaasi laba ka mid ihi xajkaba intaan la gelin ayay geeriyoodeen afarta kale inta xajka lagu guda jiray bay geeriyoodeen marka dhimashada xooggale ee aadka u fara badan ee la sheegayo ay u sababta ahayd runtii qoraxda maalinta carafo aada u kululayd dadka badankoodu intay muxuuaha lugeeyeen ama ay dhex tageen muxuuaha buurta carafo oo kale qoraxdu ay ku dhacday dhibaatada badani kasoo gaadhay arrintaa alxamdulillah arbaa cumuumka xujadeenu aad bay uga nabad qabeen ilaa hadda xujada geeriyootay ilahay u naxariisto waa lixdaa xaaji weeye runtii waxaa ku jiray dad da-a oo runtii aada iyo aad maaragtay da-doodu ay u weyn tahay oo muxuuha xanuunna qabay baa ku jiray marka ilaahay subxaana watacala u naxariistaan rajeynaynaa ummaddii soomaaliyeed iyo eheladi iyo qaraabadiina dhammaan allah ilaahay subxaana watacaala uu ka siiya sabir iyo iimaan
markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu la gulmay dhiggiisa dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iyagoona labada mas-uul ama madaxweyne ka wada hadlay kulankoodana diiradda ku saaray xoojinta xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal iyo sidii loosii xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada kala duwan sida amniga iyo dhaqaalaha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa isku raacay in la xoojiyo dadaaladooda jirka ah ee lagu horumarinayo gobolka si loola jaanqaado duruufaha siyaasadeed iyo amni ee ka jira gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku ammaanay madaxweyne ismaaciil cumar geele kaalinta muhiimka ah uu ka qaadanayo nabadda iyo xasiloonida gobolka guud ahaan markii loo eego isagoona sheegay in muhiim ay tahay in hadda mas-uuliyiintu ay ka wada hadlaan arrimo kala duwan oo muhiim u ah dhinacyadooda uu ku aadan arrimaha isbeddelka iyo guud ahaan isbedelada kala duwan ee la filayo in dalku ay ka dhacaan markan haddaan eego mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed deeri ayabooh iyo wasiir cali xoosh ayaa waxa ay kormeer ku tageen goobaha loogu talagalay in maalmaha munaasabada kowda luuliyo iyo lix iyo labaatanka juun ay ka dhacaan munaasabadahaas oo ah kuwo geeyiga soomaalida si weyn loogu xuso soomaaliduna ay ku weyn tahay wasiir cali xoosh ayaa waxa uu sheegay in ilaalinta xorriyadda iyo calankeenu ay howdka ugu jireen ama ay ugu jiraan ilaa iyo hadda geesiyaal diyaar u ah inay u dhintaan wuxuuna sheegay in wax kasta loo baahan yahay in ka shacab ahaanna loo xoro wasiir cali xoosho arrimahaasi ka hadlay waxauu yidhi
bogaadinayaa kooxaha qaranka soomaaliyeed ee magacyada kala duwan leh haddana magaca fanka wadaaga oo aannu meelo badan hadda ku soo booqannay munaasabado badanna hadeer dadda badan oo ummadda soomaaliyeeda oo fantasiyahaas ee ku jidha ee maaweelinaya la wadaagaya maalmaha farxadda ee waxaan kaloo iyadana bogaadinayaa sida guddoomiyihii iga horreeyey uu sheegay ee agaasimaha guud xayir wasaaradda warfaafinta oo howlkarnimo aan u aqoonsannay ee runtii maalmahaanu qiimo badan bay inoo leeyihiin oo aad iyo aad u mug weyn waa maalmo ee dad badan oo gumaysidiid ah ay u nafuwaayeen waa maalmo taariikhina ku leh waa maalmo maalmo badan oo aynu noolayn ama sii noolaan doonno ee ciddii ilaahay u garto inay xarago iyo sharaf ku noolaato aa naf badan loo soo huray runtii howlahan oo guddiga heer qaran iyo guddahooseaasyada loo aasaasay sida ay u socdaan kooxaha wada oo dhinac kasta leh oo hawshan ku howlan ama muxuu ahaa muuqanaya ee aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ee waxaan iyadana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa labadii guddi oo heer qaran guddiga qaranka iyo guddi hoosaadka isna heer qaran ah oo shaqadan u kala hooseeyey oo wada sidii uu hadda guddoomiyaha u sheegay ama agaasimaha guud u sheegay maalmahan oo dhan fantasyahaas iyo munaasabadahaasa inoo soconaya oo aynu ku xusayno ku maamuusayno ku sharfayno xorriyaddii aan helnay intii u soo halgantay oo maanta muxuu ahaa sharaf iyo xus iyo xusuusina ka mudan inaynu ku sharafno waa arrinayna qabato weeye wakhti tiro badan oo xorriyaddan ugu yaraan toddobaatan sanno naf loo soo hurayey lixdan iyo afar sano ka bacdi waxay noqotay in lagu noolaado xorriyad aynu dalkeenna isku maamuusayno ama ku maamulanayno waxyaabaha aan iska bi'innay waa jidhaa oo la rabay inta inay ka sii fiicnaato laakiin insha allaah waynu hagaajin doonnaa oo hagaaggeeda iyo quruxdeedaba hadda waynoo muuqataa maalmahaas waxaas la soo maray oo dhibah oo loo naf waayey oo la rabay dadkaa nafta u naf waayayaa ay rabeen dad kale oo jiilal kale ah oo innaga ah iyo kuwayna ka horreeyaba inay ku raaxaystaan xorriyadda ku noolaadaan waxa weeye haddee dareenkeeday leedahay run ahaantiina maanta innagoo xora dad badan oo aad iyo aada oo aad u qarriban oo magac inala sheeganaya soomaalinimada sheeganaya iyo kuwo shisheeyaa intuba inay waxayna ka qarribaan bay rabaan
dhankiisa gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed deriye yabo ayaa goobtaasi ka hadlay isaguna dhankiisa ka hadlay goobahaasi iyo diyaargarowgooda ku aadan maalmaha xorriyadda
mudane wasiir mudane guddoomiye aad iyo aadaan ugu faraxsannahay barnaamijkeennii maalmaha xorriyadda inuu si dardarle uu ku bilowday gaar ahaan barnaamijkii si gaara wasaaradda warfaafinta ay ugu xil saarneed fanka ama maaweelada maaragtay heesaha waddaniga ee ku saabsan maalmahaas xorriyadda lixiyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo inay noo bilowd noo bilaabatay shaqadii galabtana aad kormeer aan ku soo marnay dhowr meelood oo halkaan ay ugu dambayday marka sharaf ayay noo tahay in guddigii aad guddoomiyaha u aheed ee heer gobol iyo heer qaran uu shaqadiisii si dardar leh ay u bilaabato aad iyo aad u fiican inshaa allahu tacaala aan rajaynaya sidaan inay ka sii qurux bada doonto marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddihoosaadyada kala duwan oo shaqooyinka wada midka gobolka iyo midka qaranka intaba si gaara waxaan ugu mahad celinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta sida uu u shaqaynaayo oo howlaha maaragtay uu isugu baridaya iyo dadaalkiisa waa uga mahad celinayaa ee, hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inay shaqadu intaan ka sii xoog badan doonto guddigu galabtay xaruntii ee, maamulka gobolka banaadir oo ee, munaasabadaha qayb ka mida ay ka dhici doonto ayuu kormeerkiisa ku bilaabay marka hadduu ilaahay yidhaahdo ee, liidaan tagnay halkaan galabta waa naga joogna waana soco doontaa marka mudane guddoomiye wasiir een, insha allahu tacaalaa halkaas ayaan ka sii wadi doonnaa howlaha hadduu ilaahay yidhaahdo waana maaragtay rajaynaynaa inaan sidii ee, qaranku howlahan ay noogu xil saarteen inaan guda doonno si fiicaanna maaragtay aan uga soo bixi doonno aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin howlwadeennada kala duwan oo shaqada gacanta ku hayaa
markan haddii aan eego magaalada muqdisho guud ahaan waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyay ee loogu- loogu jiro maalmaha xorriyadda kow iyo labaatanka juun iyo sidoo k- lix iyo labaatanka juun iyo sidoo kale kooda luuliyo oo ah maalmo soomaalida si weyn ay ugu dabaaldegaan guud ahaan markii loo eego xorriyadii gumaysigana laga saaray dalka guud ahaanba warkiisi waxsaaka aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naginta ciddi warkayga seega barhayna bulshada ayay ka heli karaan ammaano alla
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel